dowre ayaa loo soo gabagabeeyey mu'aadiniinta degmada jamaame xili ay soo dhowdahay bishii barakeysneed ee ramadaan intii lagu guda jiray dowradan mu'aadiniinta ayaa la siiyey talooyin la xiriira awqaada salaada iyo xiliyada aadaanka waxaana lagu wargeliyey inay isku mar aadaamaan munaasabada xiritaanka dowradan ayaa waxaa ka hadlay salaadiin ay ka mid yihiin suldaan macalin maxamed cabdi duuba iyo ugaas ibraahim shariif waxayna munaasabada ka jeediyeen kelimaad muhiim ah iyadoona ay carabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay midnimada iyo isku xirka mu'aadiniinta jasaahu allahu khayr aljazaa ee maamulka dowladaa qabtay dowladaasoo loogu magac daray saxaabigaad taqaanaan bilaal rawaaxa shicaarkeedan uu yahay waman axsanu qowlan miman dacaa ila allahi wa camila saalixa wa qaala inanii min almuslimiin mu'aadiniin ayaa tihiin waxaad u yeeraysaanna waa dadka ugu yeeraysaan allah iyo masaajiddaad ugu yeeraysaan waxaad haysataan camal ilaahay subxana wa tacaala uu raalli ka yahay nabigeenna uu noo jideeyey allahna uu raalli inooga yahay waayo nin addimay oo sagaal saaci bar soo kacay addimay jamaaca salaad socod ma ka tegee maya ma ka tegeys waa waa taagan yahay waa soo jeedaaba mogtahay waa waa hurdada waa ka kacay ninna waxaa waaye wuu soo kacaa xilligaas weyse isku boobo kan ugu ron kan kale waxaa laga inay ka tagtaba inay ka tagto uu yidhahdo goormaa marka ilaahay annaga hana waafajiyo mu'aadiniintana allah subxana wa tacaala idin kaalmeeyo kheyr badanaa idinku tuhmeyna kheyrka allah idin ziyaadiyo waa idin duceynana wajazaakum allahu kheyr asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waan ujeednaa maanta dowladan aan ka soo qayb galnay dowro kheyr badan waaye sababtoo ah rasuulka alayhi sala slam wuxuu sheegay dadka qalbigooda masaajidka uu ku xiran yahay maxaa layidhi iimaan ugu markhaat kaca masaajidka yaa uga horreeya mu'aadinka marka cid uga horraysa ma leh qalbigiis maxaa ku xiran marka wakhtigii inuu ilaaliyo masaajidka laga sugaayo muslimiinta asi inay ku jiifaan soo ma marka insha allah iimaan baan idin markhaati kacina insha allahu tacaala ilahi subxana wa tacaala in qabar fiican lagaga geeyo soo faa'iida maaha ilahay inuu raalla kaa noqdo maxaa lagu gaaraa janna lagu gaaraa marka insha allahu tacala ilahay subxana wa tacaala camaashiina allah idin ka aqbalo qaar ka mid ah mu'aadiniinta oo aan waraysanay ayaa nooga horramay wax ay ku saabsaneed dowladda iyagoona sheegay inay dhammaan dhaqangelin doonaan qodobadii laga wada hadlay waan ku dhowahay magacay waa cumar axmed waxaan ka mid ahay mu'aadiniinta waxaan ugu soo gebagabeeyey dowro noo socotay shan maalmood shantaas maalmood waxaan ku qaadanay dowlada duruus aad iyo aad u muhiimsan waxaa ka mid ah akhlaaqda taqwada salaadaha wakhtigooda in la ilaaliyo alxamdulilah dowladan magaceeda wuxuu ahaa bilaal ibnu rawaaxa shacaarkadan wuxuu ahaa waman axsanu qowla mima daca ilallah ayuu ahaa shantaa maalmood aad iyo aadaan u faa'iidaysanay duruustaas walaalahay soo diyaariya waxaan dhehnayaa jasaakum allahu kheyr ilaahay ajir xasanaad ilaah naga siiya anagana ilaahay hanagu anfaco kuwa qaatay ilaahay anaga dhiga
magacdayga waa maxamed alxajaaji dowlada waa dhammaatay shan maalmood aa noo socotay alxamdulilah shantaa maalmood aan ka faa'iidaysanay wax badan yacni masaajidaha qaar oo adimadan qaar oo aqmaayeen waqti mala fiirinayo marka waxaa la go-aamiyay in dowro loola qabto waqtiga la saxo magacii waa sheekh axmed dangiisi sababtaa bisha ramalaan baa noo socda mar dhow noo soo socotaa marka marg waxaa jirta sox la aadamahay oo masaakiinta nusugu hayso afurkii oo kalaa jiraan oo maqrabka ayuu la aadamo madkabka dacwada jamaan waxaa leenahay seenbarena saa noo socelilisaan bishii laba jeer kol noo socelilisaan marar badan maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu dowro u qabtay imaamyada iyo mu'aadiniinta masaajidda